faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaana maanta waxaa ugu dooroon dowladda soomaaliya oo sheegtay inay xirtay laba boqol iyo konton akoon oo shabaab lacaga ku aruursan jireen booliiska gobolka banaadir oo howlgal qorshaysan kusoo qabtay kooxa burcad ah oo dhib ka geysan jiray magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqyo militariga oo ka socda koonfurta gobolka mudug dowladda somalilan oo go-aan ka soo saartay xaaladda magaalada laascaanood oo maalmihii dambe rabshado ballaaran ay ka jireen askari degmada xamarweyne ku dilay odayga ganacsadaha oo maxkamadda ciidamada qalabka sidaha ay ku xukuntay dil toogashaha wafdi ka socda soomaaliya oo shir uga qaybgalaya imaaraadka carabta akhbaaraadka dibaddana warka dowr waxaad ku maqli doontaan diyaarad ku burburtay meel u dhow garoonka naybaal iyo meydad la helay ruushkana waxay gantaallo tiro badan ku weerareen dalkaasi yukrain intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warka dowr ee raadiyaha cadaado goorra u diyaargaroob warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo axada taariikhduna ku beegantaha shan iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe ayaa ka hadlay qaraxyadii khasaaraha geystay ee shalay ka dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buulobardi ee gobolka shabeellada dhexe warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayga cabdiraxmaan saxafi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa ka hadlay qaraxyada ismidaaminta ee shalay ka dhacay degmooyinka buulaburdi oo ka tirsan gobolka hiiraan qaraxyada ayaa loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa madaxweyne cali guudlaawe ayaa tacsi u diray qoysaska iyo qaraabada ay ka baxeen alla u naxariistay dadkii ku naf waayey al-shabaab ay ka geysteen degmooyinka jalalaqsi iyo buulo burde madaxweynaha ayaa sheegay in weerarada iyo qaraxyada al-shabaab geysteen ay ku dhinteen dad shacab ah cali guudlaawe ayaa allaah uga baryey dadkii ku shahiiday qaraxyadaasi inuu alliga geeyo janatulfirdowsa inta ku dhaawacaytana alla wuu boogadhayo in ka badan toban qof ayaa ku dhintay qaraxyadii ka dhacay jalalaqsi buula burte halka dad ku dhow soddon qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyada waxaa dadka dhaawaca qabana oo culus loo qaaday dhanka magaalada caasimadda ah ee muqdisho si loo dabiibo al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii ka dhacay degmooyinka jalalaqsi buula burte dhowr jeer oo hore ayay sidan oo kale qaraxyo xoogan uga geysteen degmooyinkaasi kuwaasi oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba cabdiraxmaan cabdullah xasan cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa lagu soo waramaya inay ka socdaan deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada dowlada federaalk soomaaliya oo ay kaabayaan dadka deegaanka ayaa dhaqdhaqayo militari ka wada deegaano dhaca koonfurta gobolka mudug waxaana ah ciidamada u suurta gashay inay deegaano horle kala wareegaan al-shabaab ciidamada oo ah ku qalabaysan gaadiidka dagaalka ayaa sidoo kale waxa ah ay u ruqaansaday dhanka degmada xaradheere ee gobolka mudug waxaana halkaasi la filayaa saacadaha soo socdan ciidamada huwanta ah ay la wareegaan degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa ah in ka badan toban sano waxaa gacanta ku hayay ururka al-shabaab waana degmo istaraatiji ah ku taalla meel muhiim oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug maamulka galmudug ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay al-shabaab ka xoreeyaan deegaanada ay kaga sugan yihiin mudug iyo galgaduud waxaana xusid mudan in deegaano badan oo dhaca galgaduudna sidoo kale ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowlada federaalk soomaaliya oo ay kaabayaan dadka deegaanka ay kala wareegeen ururka al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xirtay laba boqol iyo konton akoon al-shabaab lacaga ku aruursan jireen warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayaga cumar muxiidiin cumar dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xirtay laba boqol iyo konton akoon iyo toddobaatan teleefon oo ay al-shabaab u isticmaali jireen lacagaha ay dadka ka ururiyaan lama sheegin lacagaha ku jiray akoonadan iyo taleefanada la xiraya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa sheegay akoonada dowladdu xirtay inay ahaayeen kuwo dadka lagu dhibaateyn jiray laguna urursan jiray lacago baad ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta waxa uu sheegay in dad muwaadiniin ah ay la soo wadaageen hay-adaha dowladda xogta akoonada iyo taleefanada kuwaas oo horey lacago looga qaadi jiray wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya doctor cilmi maxamed nuur ayaa waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed shan iyo toban sano kadib fahmeen inaysan kusii jiri karin dhibaatada iyo in laga macaasho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in cunuqabataynta dhaqaale ee al-shabaab lagu riday ay kaalin weyn ka qaadatay in hoos loo dhigo dhaqaalihii lagu abaabuli jiray weerarada argagixiso ee al-shabaab cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho booliiska gobolka banaadir ayaa howlgal qorshaysan kusoo qabtay koox burcada oo hubaysan mar kale warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayga cumar muxiidiin cumar ciidamada booliska dowladda soomaaliya oo xalay howlgallo qorshaysan ka sameeyey xaafado ka tirsan degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir ayaa gacanta kusoo dhigay kooxo burcad ah oo hubaysan booliska soomaaliya ayaa howlgalkan qorshaysan ka sameeyey xaafadda kokakolla waxaana ay kusoo qabteen kooxdan burcadka oo ka kooban shan ruux kuwaasoo dhac u geysanaysay dadka shacabka ee ku nool xaafadda kokakoole ee degmada yaaqshiid war qoraal oo kasoo baxay xafiiska taliska booliska gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in howlgalkan sidoo kale lagu soo qabtay mootobajaajta ay wateen raggan burcadka ah ee gacanta lagu soo dhigay ciidanka booliska qaybta guud gaar ahaan ciidanka saldhigga degmada yaaqshiid ayaa qabtay koox burcad hubaysan ah oo watay mootobajaaj islamarkaana faladhaca ka geysanayay xaafadaha degmada yaaqshiid ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay taliska guud ee booliska gobolka banaadir taliska booliska gobolka banaadir ayaa uga mahad celiyey shacabka ku nool magaalada muqdisho wadashaqaynta ay la sameynayaan laamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya waxaana howlgalkan uu imaanayaa iyadoo ciidamada ammaanka magaalada muqdisho ay maalmihii lasoo dhaafi kordhiyeen howlgallada ay ka sameynayaan guud ahaan magaalada muqdisho taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir waxa uu shacabka caasimadda uga mahad celinayaa sida ay mar kasta ula shaqaynayaan ciidamada amniga ayaa lagu yiri qoraalka booliska ay soo saareen cumar muxudiin cumar raadiyo cadaadu
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah maanta ku riday askari ganacsade ku dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday askari ka tirsan ciidanka dowlada federaalk soomaaliya gaar ahaana kuwa ilaalada deegaanka kaasoo dil u geystay marxuum abuukar maxamed nuuraani marxuumka la dilay ayaa ganacsi yar ku lahaa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaana loo dilay shan kun oo shilin soomaaliya oo weydiistay askari dilkaasi ka dambeeyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil togashaha ku xukuntay askarigan ka dambeeyey dilka marxuum abuukar maxamed nuuraani kaasoo ahaa lixdan iyo shan sano jir dilka marxuumka ayaa ka dhacay degmada xamarweyne gaar ahaana waaxda gobonimo iyadoo dilka kadib saacada ay booliiska soomaaliya sheegeen in la qabtay eedaysanaha lana horgeyn doono cadaaladda goobta xukunka maxkamadda ka dhacaya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ehelada marxuumka abuukar maxamed nuuraani oo soo dhoweeyey xukunka lagu riday askariga iyagoo ku ammaanay hay-adaha garsoorka siday cadaaladda ay u wajahayaan iyagoo ku ammaanay hay-adaha garsoorka siday cadaaladda u wajihiyeen kiiskani halka warkaasi dhegaystayaal weli aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado maamulka somalilan ayaa go'aamo ka soo saaray xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool kadib wafti ka mid a golaha wasiirada somalilan oo maalmahan ku sugnaa magaalada laascaanood kulamo kala duwanna ka waday magaaladaasi ayaa maanta waxay soo saareen go'aamo ku saabsan xaaladda magaalada laascaanood iyo sida xal looga gaari karo xaaladda ka taagan wafdiga wasiirada uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed kaas oo halkaasi u tegay xalka gaarista banaanbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada laascaanood kuwaas oo ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa shir uga qayb galay dalkaasi sutagga imaaraadka carabta wafdi ka socda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha uuna hogaaminayay wasiiru dowlaha wasaaradda maxamed cabdulaahi faarax ayaa shir heerkiisu sarreeya uga qayb galay magaalada abudubay ee dalka isutagga imaaraadka carabta wasiirka ayaa warbixin ka siiyey dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ee shirka kasoo qayb galay heerka ay maraysa soomaaliya arrimaha tamarta iyo korontada shirkan oo ay soo qamanqaabaysa hay-adda caalamiga ee international energy agency ayaa ahaa kulankii saddex iyo tobanaad ee golaha hay-adan kaasoo looga hadlayay arrimaha tamarta iyo cusboonaysiinta shirweynahan ayaa aada loogu falaqeeyey muhiimadda tabarta ee cusboonaysiinta sida ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo iyo weliba sida loo jaanqaadi karo adeega cusub ee dunida ee ugu sarreeya isticmaalka matoorada iyo tamarta ku dhisan noocyada shidaalka golaha erina oo aada uga dooday hanaanka cusub ee dunida u guuraysa ee tamarta looga dhalinayo qoraxda dabaysha iyo tamarta iminkan akhbaaraadka dibadda diyaarad rakaab ah ayaa lagu soo warramayo inay ku burburtay dalkaasi naybaal diyaarad ragaab ah oo ay la socdeen toddobaatan iyo laba qof ayaa saaka ku burburtay galbeedka caasimada dalka naybaal ee kamadu diyaaradda waxa ay ka duushay caasimada waxayna kusii jeeday degmada bukhaara oo loo dalxiis tago taasoo laba boqol iyo afartan kilomitir u jirta caasimada dalkaasi kooxaha gurmadka waxa ilaa haatan ay heleen meydadka soddon iyo lix qof oo ka mid a rakaabkii la socday diyaaradda burburtay oo nooceedu ahaa a t r diyaaradda waxay ku burburtay dhul kaymaa oo ku yaalay jiinka webiga ee u dhexeeya garoonka diyaaradaha ee dulimaadka gudaha ee the only domestic airport iyo garoonka caalamiga ee bukhara international airport afhayeen u hadlay shirkadda afhayeen u hadlay shirkadda yadli airlines centrush berlu waxa uu sheegay in diyaaradda oo ahayd nooca labada motoor leh ay la socdeen toddobaatan iyo laba qof oo lixdan iyo sideed rakaab ah iyo afar shaqaalaha diyaaradda wararka hordhaca ayaa sheegaya in konton iyo saddex ka mid a rakaabka ay u dhasheen dalka naybaal halka shan iyo tobanka qof ajaaniba iyo carruur yaryar ay la socdeen dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalka naybaal kamaal dahl waxa uu ugu baaqay golihiisa wasiirada inay iskugu yimaadaan kulan deg dega kadib burburka diyaaradda iyo dadka badani ay ku dhinteen ma ahan shilkii diyaaradeed ee ugu horreeyay ka dhaca dalka naybaal iyadoo sanadkii laba kun toban iyo sideedii diyaarad rakaab ah oo ka timid dalka bangaladesh ay ku burburtay xilli ay ku degi lahayd garoonka diyaaradaha caasimada dalka naybaal ee kamadu iyadoo ay ku geeriyoodeen afartan iyo sagaal qof oo ka mid ahaa toddobaatan iyo kowdii qof ee la socday diyaaraddaas oo ay lahayd shirkadda u s bangle dowladda waddankaasi ruushka ayaa gantaallo tiro badan ku weerartay gebi ahaanba dalkaasi ukraine iyadoo lasoo sheegaya in gantaallo ay ku habsadeen dhismayaal ku yaalay magaalada snibr oo bariga dalkaasi ku taalla ay ku dhinteen labiyo toban qof magaalooyinka ruushka ee gantaaladaasi ku duqaysay magaalooyinka ruushka gantaaladaasi ku duqeeyey waxaa ka mid a magaalooyin ay ka mid yihiin kiev kariif iyo odisa dalka ukraine intiisa badan waxaa hareeyey mugdi kadib markii gantaalada ruushka ay burburiyeen kaabayaasha korontada magaalooyin dhowra mar sii horreysay u k waxay sheegtay in taangiyada jantirtu inay ukraine u dirayso si ay difaaceeda u xoojiyaan ra-iisul wasaaraha u k rishi nuseg ayaa waxa uu sheegay taangiyada jalanjar ay ku samaynayso inay ukraine ka caawinayaan in ciidamada ruushka ay dib u riixdo ruushka waxa uu sheegay inuu hub dheeriya ukraine la siiyey inay ka dhalanayso howlgal ballaaran oo ciidamada ruushka ay qaadaan iyo waxyeello tiro badan oo dadka rayidkaa soo gaarta warkii duhur waad kala socoteen raadiyaha cadaada dhegaystayaal waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idala socodsiinayay waxaa dhanka farsamada stuudiyaha cadaada iga saacidayay saaxiibka shaafici sheekaya intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaano allah